أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati الرaحmaan casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo lixaad qaala tacaala alla waxa uu yidhi waliman axadkii khaafa cabsaday maqaama rabbihi rabbigiisoo horjoogsashadiisa ka cabsaday jannataani ayaa u sugnaatay laba janno fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan aayadahan ilaa iyo suuradda aakhirkeeda waxaa laga waramayaa dadka ahlu jannaha iyo waxay jannada ku helayaan marka waxaa laga bilaabay dad sarsare oo ilaahay xaggiisa u dhow oo muqarabiin ah oo iyaga jannada ay gelayaan ay tahay janno aada iyo aada u sarreyso laba janno midkiiba inuu leeyahay midna ay tahay jannatu cadnin midda kalena jannatu naciim ay tahay marka laba kalena dadka iyaga markaa darajo ahaan aan gaarin ayaga oo asxaabulyamiin la yiraahdo oo suuratu suuratulwaaqicana aan ugu tegi doono kuwa asxaabulyamiinka ayagana laba janno oo labadan janno darajo ahaan ka gaaban ayay markaa iyagu leeyihiin kuwaasna jannooyinka iyo marka tilmaamahooda ayuu rabbi ka waramayaa subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu yidhi waliman axadkii waxaa u sugnaaday khaafa ka cabsaday maqaama rabbihi rabbigiisoo horjoogsashadiisa marka maqaama rabbihi laba tafsiir baa ku jirto tafsiir in uu yahay masderkani marka mafcuulkiisa in loo idaafeeyo rabbi inuu soo horjoogsado soo horjoogsiga uu rabbigii soo horjoogsanayo qofkii ka baqo jannataani laba jannaa u sugnaatay tafsiirka kalena waa masderun udiifa ilaa faacilihi masder faacilkiisa loo idaafeeyey macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa qofkii ka cabsaday maqaama rabbihi rabbigii maamulka ou maamulayo oo wuxuu kasbaday ou ku maamulayo yacnii qofkii ka cabsaday maqaama rabbihi ay qiyaama rabbihi calayhi rabbi marka yacnii maamulka ou maamulayo addoommadiisa inuu maamulo oo weliba uu ku maamulayo waxay kasbadeen suuratu racdi waxaan kusoo marnay afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bima kasabat aayaddan marka macnahaas bay yeelanay marka marka maqaama rabbihi rabbi yacnii maqaamkiisa maamulka uu maamulayo iyo utaagnaashada uu mar walba u taaganya marna uunan hilmaameynin addoonkiisa inuu ku maamulo waxa uu kasbado qofkii taa markaa ka baqo jannataani baa u sugnaatay laba janno ayuu leeyahay yani laba janno ayuu leeyahay labadaa janno marka yani muqaatil isaga wuxuu leeyahay jannatu cadnin iyo jannatu naciim ayb ama laba janno oo dahab ah sidaa hadba tidhaahdid ayb qolada marka tilmaantan lehna maxay yihiin waxaa lagu macneeyaa oo la yidhaahdaa huwa arajulu yahumu bidanbi fayadkuru maqaama rabbihi waa qof dembi ayuu haminayaa inuu sameeyo ilaahay soo hor istaagiisa ayuu xusuusanayaa waa ka tegayaa dembiga ama waaba kasoo noqonayaayo waa towbad keenayaa qaala daxaak waxa uu yidhi hada liman raaqaba allaha fi siri waalcalaaniya labadan janno waxaa iskale qofkii ilaahay ilaaliyey sir iyo muuiyo muuqasho labadaba ku ilaaliyey qalbigiisa waxa uu ku haystana iyo waxa uu siraysanayana rabbi uga cabsaday waxuu muujisanayana rabbi uga cabsaday ayb qataada isaga wuxuu yidhi ina almu'miniina mu'miniinta khaafuu dalika almaqaam maqaamkaabay ka cabsadeen facamiluu lilaahi ilaahay bay u camal faleen wada-abuu billeyli waannahaar habeen iyo maalinna waxay daa'imeen acmaashaas xadiidkuna wuxuu ahaa man khaafa adlaja qofkii cabsado waa ka lahaa waman adlaja qofkii ka lahana balaga almanzila meesha uu rabo ayuu isagoon daalin oon noogin ayuu gaaraa alaa ina silcat allaahi haaliya ilaahay badeecadiisu waa qaali alaa ina silcat allaahi aljanna ilaahay silcadiisa iyo badeecadiisana waa jannada jannau idinkaga gadanayaa inkastoy jannadu ay ka badan tahay acmaashe acmaashiina haddana ilaahay subxaanahu watacaalaa jannadiisu aada bay qaali u tahay fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee oo tukadibaani aada beeninaysaan labada janno oo dawaat ayaa laba janna u sugnaatay labadaa janno oo dawaataa afnaanin laamo u saaxiib ah dawaataa afnaanin kuwaasoo laamo u saaxiib ah laanta marka geedaha wuxuu leeyahay laamo marka afnaan markaan sidaa ka macnaynayno waa jamcu fananin fanan oo la jamciyey waayo facal ayb oo la jamciyey afcaal ayaa lagu jamciyaa marka waa afnaan markaas macnayaduna waxay tahay dawaata aqsaanin labadaa janno geedaheeda geeda laamo u saaxiib ah waa laan laaman badan ayuu leeyahay laamaha marka waxaa loogu gallad sheeganayo waxay tahay miraha laamaha ayuu kasoo baxaa oo geedku marku laamo baxsado ayaa mirihii iyo uu kasoo baxayaa hooska laamaha ayaa ayuu ka dhashaa oo geedka la harsanaayo quruxda geedka laamahaas waaye marka laamuhu macno weyn baa ku jira macnaha darteed ayaana rabbi oo ugu gallad sheegtay ayb macno labaad waxa uu leeyahay dawaata afnaanin waa jamcu fannin waa fannin oo la jamciyey waa faclun markaasi oo markaa lagu keenay afcaal oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa jannaadka labadaa janno oo dawaata afnaanin noocyaal u saaxiib ah fannun waa nooc afnaan marka la yidhaha dawaata anwaacin noocyaal u saaxiib ah ayb marka macnahaas dambe ka horaanad moodaa inuu xoog badan yahay waayo midkan dambe ma badna faclun oo lagu keeno afcaal ma badna oo marka fannun marka ay tahay jamciisu waa funuun funuunun weeyaan marka afnaan in la dhaho aada bay u yar tahay marka afnaan bimacnaa aqsaan in laga macneeyo oo dawaata afnaanin laamo u saaxiib ah labadaa janno oo geedahoodu laamo ay u saaxiib yihiin fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee oo tukadibaani aada beeninaysaan jinni insi haddaad tihiin fiihimaa labadaa janno dhexdooda waxaa ahaaday caynaani laba ilood ayaa ahaatay labadaa ilood oo tajriyaani yacnii qulqulayaan oo dureerayaan bilmaa-i zulaali biyo macaan ku dureerayaan yani il iska socoto iyada oo aan la riixaynin oo aan la wadin oo iyada uun iska socoto oo dureereyso ayaa dhexdeeda ahaaday fiihimaa labadaa janno filjannatayni labada janno dhexdooda caynaani ayaa ah ilo ilahaasi marka dee ilo yacnii biyo iyo khamri iyo waxay ahaadaanba tajriyaani kuwaa oo tajriyaani soconayaan bilmaa-i biyo la soconayo ku soconayo biyaha oo azulaali aada u macaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan ibnu cabaas marka wuxuu yihi fiihimaa caynaani tajriyaani bilkaraamati waziyaadati calaa ahli ljanna maam yacnii karaameyn iyo ziyaado ahlu jannaha lagu ziyaadinayo xasanulbasrina waxauu yihi tajriyaani bilmaai zulaal ixdaahuma atasniim walukhra salsabiil labadaas ilood midna waa tasniim midna waa salsabiil ayb waana biyo aan marka doorsoomeynin iyo biyo iyo il khamri ah ayb fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan fiihimaa labadaa janno dhexdooda min kulli faakihatin wax faakiha kasta xaal ay ka ahaatay zawjaani laba nooc ayaa ahaaday ayb labadaa janno yacni dhexdooda waxaa ahaaday faakiha kasto laba nooc ayaa ka ahaaday ayb fiihimaa labadaa janno dhexdooda min kulli faakihatin faakiha kastaa xaal ay ka ahaatay zawjaani ayaa dhexdeeda ah laba sinfi ama laba nooc oo qudaar kasto mid walbaa laba nooc ayaa labadaa janno dhexdooda ah sinfaani zawjaani marka waa sinfaani nawcaani ayaa laga wadaa ayb faakihaduna waa wax walboo lagu faakihaysto marka nooc kastoo faakiho ah mid qoyan iyo mid qalalan oo yacni radban wayaabisan ayaa laga helayaa ayb ibnu cabaas waxa uu yidhi maa fi dunyaa hamaratun adduunyada miro ma ahaanin xulwatun oo macaan walaa muratun qaraar oo dhanaan ilaa wahiya fi ljannati jannada waa laga helaa xataa alxandalu xataa qaradameeraadka xandalka ilaa anahu xulwun laakiin waa macaan yahay sidaan adduunyada uma qaraara ayb miro kastoo adduunyada yaallo midku magacaa jannada yaallo kana macaan kana qiimo badan suurat lbaqarana waa kusoo marno wautuu bihi mutashaabihan ayb marka min kulli faakihatin zawjaanida dambaan ka xaalaynaynaa marka labadaa janno waxaa dhexdooda ahaaday laba nooc min kulli faakihatin qudaar kasta xaal uu ka ahaaday faakiha kasta ayb fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee oo tukadibaani aada beeninaysaan muttaki'iina yatanacamuuna way nicmaysanayaan muttaki'iina iyagoo dangiigo oo markaa yacni xusullaysan calaa furushin ku xusullaysan oo ku dangiiga firaashyaalo korkooda firaashyaalka oo bataa-inuhaa hoosteeda dhulka xigtaa min istabraqin xariirta teeda adag uu ka ahaaday wa janal jannatayni labada janno kan laga guranayana daanin waa mid dhow waa ku aada u dhow ee fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee oo tukadibaani aada beeninaysaan marka meeshan mutaki-iina waxaa laga xaalaynayaa wax laga soo fahmay waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani mar haddii laba janno la sheegay labadaa janno waa lagu raaxaystaa waa lagu nicmaystaa marka meesha waxay ka dhigan tahay yatanacamuunada oo laga fahmayo waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani waxaa laga fahmayaa laga xaalaynaa mutaki-iinadan marka shaygaa marka hadda laga fahmayana laasimka jannada waa qofka jannadaa galo inuu nicmaysan yahay waay marka macnaheedu waxay tahay way nicmaysan yihiin xaala kownihim muttaki'iina iyagoo markaa yacnii ku xusullaysan oo ku dangiigo calaa furushin firaashyaal korkooda gogle goglo yacnii gogol fara badan dusheeda xaal ay ku dangiigaan yacni firaashyada oo bataa-inuhaa hoosteeda min istabraqin uu ka ahaaday xariirta teeda adag marka maxaa hoos loo sheegayna yacnii gogasha ay ku fadhiyaan hoos waxaa la yidhi xariiray ka tahay ee hadday hoostii dhulka jirtayba xariir ay ka tahay kor maxaad umalaynaya marka nacmo waxaa la yidhaha usluubkan oo kale min baab waxaa weeyaan min baabi tanbiihi biladnaa cala alaclaa shaygii hoose ayaa lagugu baraarujinayaa shayga kore saad u fahamto sare marka haddii lagu yidhi hoosteedii ayaaba xariir ah oo dhulka markaa yacni dhanka xigto oo hoose ayaa xariir ah haddii lagu yidhi ee meesheeda korena aad bayba uga sii fiican tahay waayo waa meesha ay dabada saarayaan yani yacni jirkooda ay markaa yacni kula fariisanayaan ayb ibnu mascuud saa darteed waxa uu yidhi qad ukhbirtum bilbataa-ini wixii hoos jiray waa la idiin sheegay fa kayfa low ukhbirtum bidahaa'iri kor haddii waxaa jira la idiin sheegi lahaa xaalku sidee buu ahaan lahaa waay ayb saciid ibnu jubayrna waxauu yihi albataa-inu min istabraq waa xariir hoos fama dawaahiru kor maxayna maxay ahaanaysaa marka qaala waxauu yihi hada mima qaala allahu caza wajalla kor marka waxay noqonaysaa wixii alla uu yidhi falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahum min qurati acyun waxay ilaahay marka uu yidhi waaye naf ma oga wixii loo qariyey oo iyada laga qariyey oo ilqabowsi a war uma hayso marka maa laa caynun ra-ad walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar ayuu yahay waay meesha kore ayb wajana ljannatayni labada beerood kan laga guranayana daanin waa mid dhow waay ku dhow waay isagana oo marka uu fadhiyo iyo marka uu jiifo iyo marka uu taagan yahay uma baahna inuu geed fuulo ul inuu ku garaaco uma baahna ama wax inuu ku garaaco geedkii inuu ruxo uma baahna keliya un waxaa weeyaan hadduu jiifana waa u dhow yahay waa soo qabsanayaa hadduu fadhiyana waa soo qabsanayaa waa ku cabiran yahay hadduu taagan yahayna wuu soo qabsanayaa ayb fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan jin iyo insi haddaad tihiin ayb fiihina qaasiraatu tarfi mar haddii laga hadlay wax la cunaayo oo yacnii ama ha ahaato fawaakih ama ha ahaadaan yacnii waxyaabaha marka geedaha laamaha leh ee miraha bixiyey il macaan laga cabaayo xaggeeda oo dadkii ay markaa xusulleysan yihiin oo bark yacnii mal mafruushaadkoodii iyo malbuusaadkoodii haddii laga sheekeeyey yani aayaddii hore waxaa laga hadlayay malbuusaadkii waayo waxa lagu fariisto waa labiskii unbuu soo gela madcuumaadkiina waa laga hadlay waxay cunayeen mashruubaadkii ay cabayeenna waa laga hadlay halkan waxaa laga hadlayaa mankuuxaadka waxyaabaha markaa haweenka ay jannada dhexdooda ku ugu sugnaatay oo iyagu markaa ay ku helayaan ayaa rabbi subxaanahu watacaala uu ka hadlayaa insaan marka oo adduunyada joogana de hadda waxay ahwaada loo raacayo oo ilaahay awaamirtiisa looga tegaya waxay tahay armaad madcuumaad fiican heshaan malbuusaad wax la labistoo fiican naago markaa yacnii qurux badan oo markaa yacnii lala joog joogo waxyaabahaas baa ilaahay awaamirtiisa looga weecdaa adduunyada marka la joogo laakiin markaa aakhiro qofkii ilaahay xaggiisa ku sabray oo adduunyadan ka qaatay wixii markaa yacnii cunto iyo cabid iyo markaa yacnii haween mankuuxaad wixii ilaahay uga baneeyey ku ekaaday wixii kale xaaraanta ana aan u hanqal taagin ee ka sabray waa kan marka abaalmarkiisii kaas fiihinna damiirkan marka fiihinna laba meelba waa loo celin karaa fiihinna ay fi lfurushi firaashyadaas korkooda waxaa ahaaday qaasiraatu tarfi aragooda kuwa koobay oo yacnii xabisay oo yay ku xabiseenna calaa aswaajihinna nimankooda bis unbay fiirinayaan cid kale u hanqaltaagi maayaan kuwa sidaas ah baa ahaaday firaashyadaa dushooda ayb kuwaa oo lam yadmithunna uunan bikro jebinin oo uunan ka dhiigaynin qablahum iyaga hortood insun insi uunan ka dhiigaynin walaa jaanun jinnina uunan ka dhiigaynin ayb ounan bikaaro jebinin waay macnuhu ayb damiirka marka fiihinna marna waxaa loo celinayaa fiihinna fii hadihi lfurush firaashyada ee firaash marka korkii firaash haddii lasoo tilmaamay ee firaashyadaasi haween baa marka ahaaday dushooda ayb macnaha labaadna fiihinna damiirka in loo celiyay ay fi ljinaani jannooyinkaas waxaad isdhihi kartaa jannooyinku aaway laba unbaa la sheegay laba miyadaa jamaca ee waxaa la leeyahay labada halkii qofaa laba iska leh waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani baa leeyihi soo maha halkii qof labou leeyahay ka kalena labo kan kalena labo waa badan yihiin soo maha marka jannaadkiina jannooyin badan waayo marka jinaan ayay noqonayaan fiihinna jannooyinkaas dhexdooda waxaa ahaaday marka qaasiraatu tarfi aragooda kuwa xabisay calaa aswaajihinna ku xabisay un meel kale aan u hanqaltaagaynin ayb kuwaas oo lam yadmithunna damfigana laba macnaa laga bixiyey oo laba wej oo carabi ah baa ku sugan ay lam yamasahunna ma taabanin in la yidhaahdo yuqaalu waxaa la yidhaahdaa maa tamitha maa tamatha hada albaciira xablun carabtu saasay dhahaan ratigaani xarig ma taabaninba wa wax xariga ma taabanin damfigu marka bimacna almasi waa laga wadaa macnahaas marka wuxuu noqonayaa lam yadmithunna ma taabanin qablahum iyaga hortood insun ma taabanin walaa jaanun jinna ma taabanin waa yacni cid taabatay male taabashadana waxaa looga kinaayoonayaa jimaac cid u tagtay oo ninkaa ahlu jannadee lagu maamuusay hortiis u tagtay ama taabatay maba jirtaba ayb macnaha labaadna damhiga waxaa laga wadaa huwa annikaaxu bitadmiyati asalka damhigu marka dhiig waayo xadiidka waatay ku timid markay haweentii rasuulka xayd uu ku dhacay oo nebigu uu weydiiyo maxaa kugu dhacay waatay tiri daamith inii daamithun daamithun macnaha mid xaa-id oo dhiig ka socdaan ahay waayo damhigu marka haddii sidaa marka laga macneeyo wuxuu noqonayaa annikaaxu bitadmiyati waa in inta loo galmooday markaa yacnii laga dhiigeeyey oo marka dhiig uu ka yimid taana waxay imaanaysaa marka la bikaaro jebiyo labadaas macnaa marka lam yadmithunada laga macneeya isku soo duubduub ma taabanin haddaad tiraahdid iyo yacnii lagama lama bikaaro jebinin haddaad tiraad labadaba waa un man isku macno unbay imaanayaan insun ma qablahum iyaga hortood insun ma taabanin walaa jaanun jinna ma taabanin ayb meeshaas marka aayaddan waxay ka qaateen bacdi ahlilcilmi jinnigu inuu jannada gelayo mu'miniintooda jinniga mu'miniinta inay jannada gelayaan suuratulaxqaafna waa uga soo hadalnay waayo mar haddii layidhi jannada dhexdeeda insina kuma taabanin jinna kuma taabanin jin waa ku jiraa jannada marka ayb isaga marka wuu ku jiraa waana sida jumhuurku ay u badan yihiin waliman khaafa maqaama rabbihi cumuumka ku jirana jinnigu waa soo gelayaan bidaliili aayadda ka dambaysa fa biayi aalaai rabbikumaa ayaa la yidhi labada laga hadlayana waa jinniga iyo insiga ayb fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan haweenkaas oo kaanahunna sidii iyaga oo alyaaquutu jawharad oo kale ah iyo walmarjaanu jawharadaha yaryar marka alyaaquutu iyo walmarjaanu maxaa loogu sifeynayaa alyaaquutu fi safaai wa jawharad ayaad moodeysaa xagga yacnii saafisanaanta iyo yacnii waxba aynaynan ku oolinoo wasaq ah oo ay nadiif ay yihiin walmarjaanuna waxaa laga wajhu shabaha waxa uu yahay iyaga iyo marjaanka ka dhexeeyo fil bayaadi xagga caddaanta marjaanku waa cad yahay marka kaanahuna alyaaquutu marka la leeyahay waa fi safaa-i oo yaaquudku shay haddii lagu dhex rido bir iyo wax lamida ama fiile haddii lagu rido waa laga dhex arkaa inta uu ka qabo yacni safaa inta uu ka qabo iyaguna xadiidku waaba ahaa marka yuraa mukhu suuqihina min waraai ajsaamihina oo marka dhuuxa lafahooda yacni ama shanshadooda maraya ayaa laga arkayaa iyaga safaa intay ka qabaan wahayn ayb waa dad marka ilaahay meeshaa uu ku abuuray ku diyaariyey iyo markaa kuwo ilaahay uu jannadii geliyey oo uu iyagu sidaa ka dhigay bani aadam awalba ahaayeen laakiin markay jannadii galeen axsanu suura uu u yeelay ayb kuwa aragyadooda xabisay oo kaanahunna sidii iyagoo ahba aada moodeysid alyaaquutu jawharad xagga yacni safaaga iyo saafisanaanta walmarjaanu iyo marjaan luulka ama jawharadaha kuwooda yaryarka ah fi lbayaadi xagga caddaanta fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee oo tukadibaani aada beeninaysaan hal jazaau lixsaani ila lixsaan hal jazaa-u lixsaani ixsaan fali wanaag falid camalka dhexdiisa lagu wanaag falo abaalmarinteed ma tahay ila alixsaanu wanaag falid oo abaalmarinta lagu wanaag fala ma ahane wax kale miyayba tahay ayb oo ninkii camalka ku ixsaan falo abaalmarintaa loogu ixsaan falaa ayb nin camalkiisii wanaajiyo ilaahay keliya caabuday oo qasadkiisa cibaado rabbi keliya ka dhigay nabigiisa ku dayday rasuulkii loo soo diray sala allahu calayhi wasalam ku dayday ee waxyaabihii ilaahay uu nacayay ee uu kahday ka fogaaday wixii uu rabbi jeclaa ee waajibaad iyo manduubaad la yimid qofkaas sidaa wanaagga camalka ugu falay abaalmarin kaleba ma lahanba ilaa in thawaabta loo wanaajiye ma ahani macnaha marka aayaddu macnaha xeel dheer waayo ayb marka alixsaanuda hore ay fi lcamali waay midda dambana alixsaanuda dambana ay fi thawaabi qataado wuxuu yihi camiluu khayran khayr bay sameeyeen fajuuzuu khayran khayr baa la abaalmariyey ayb waxaad halkan ku samayso unbaa laga abaalmarinayaa ee qiyaamaha ama aakhirada marka la tagana de meel marka musuq maasuq uu jiro ma aha adduunyada waxaa laga yaabaa waxaadan shaqaysanin in layska kaasiiyo ama laalu laaluush aada bixisay ama qof adiga qaraabadaada kusoo gacan qabtay oo marka meeshaasi kugu soo jiiday ha noqdo si unbaa adduunyada marka loo xaaltamaa ama ha samaato ama ha xumaatee laakiin aakhiradu qofka waxa uu la yimid unbuu leeyahay waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa ayb wixii kale oo dheeraada adiga gacanta kuuguma jiro marka inta adduunyada la joogo macnaheedu waxay tahay camalkiina ku dadaala inaad wanaajisaan hal jazaau lixsaani wanaag falid fil camali camalka dhexdiisa lagu wanaag falo abaalmarintiisu ma ahaatay ila alixsaanu wanaag falid fi thawaabi lagu abaalmarinta lagu wanaag fala ma ahane yani wax kale ma ahan sidaas un waayo fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan intaa marka waxaa laga soo baxay laba janno laba kala hadda halkan haddana lagu bilaabayaa wa min duunihimaa labadaa janno ka sokay xagga derajada jannataani laba janna ahaatay labadaa hore yacni ka sokay oo waxaa yacni ka ka sokay bimacnaa yacni waxaa weeyaan laba macnaa ku jirta wamin duunihimaadan in laga wado wamin duunihimaa ay fi lfadli waadarajati xagga fadliga iyo derajada waxaa ka hooseeya labadaa janno jannataani laba jannoo kalea ka hooseeyaan sidaasna waa sida loo badan yahay ibnu cabaas isaga tafsiir kalea laga hayaayo uu leeyahay wamin duunihimaa ay fi lqurbi waxaa ka sokeeya xagga dhowaanshaha oo carshiga uga dhow labada janno ee lasoo sheegay hore jannataani laba janno oo kale maxaa ka dhalanaya marka tafsiirkaas dambe labada janne hadda soo socoto laga warami doono iyo labadii laga soo waramay in labadan dambe ay fadli badan tahoy sarreyso mar hadday carshigiiba u dhowdahay ayaa laga fahmaa tafsiirkaasna looma badna waayo marka la fiiriyo tilmaamaha hadda soo socdo labadan janno lagu tilmaami doono labadii horaa ka tilmaam fiica yacni waxaan ujeedaa labadii horaa ka xeel dheer xagga tilmaanta iyo uga xeel dheer ayb walidalika alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa xaadi larwaax ilaa bilaadi alafraax toban wej ayuu sheegay oo labadii janne hore ay labadan dambe uga kheyr badan yihiin ugana fadli badan yihiin ayuu sheegay ayb mid kasta haddaad aayadihii dib ugu laabatana oo aada ku miisaanto aayadahan soo socdo adigaba marka waad garan karaysaa wamin duunihimaa wamin duuni ljannatayni labadii janne lasoo sheegay ka sokay xagga derajada iyo fadliga ka hoos jannataani baa ahaadeen laba laba janno fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan labadaa janno oo mudhaamataani kuwa aada u cagaaran oo doog doog ah oo doogoodu aada u cagaaran yahay marka mudhaamataani ay sow daawaani waa laba janno oo madmadoow min shiddati khudrihimaa cagaarka marka uu aad tiq oo usii noqdo madowgu usii dhawaadaa soo maaha midabka cagaarka ah markuu aada zaa-id usii noqdo madow xaggiisu sii aadayaa kulamaa uu biyo biyo yahayna waa kasoo fogaana marka mudhaamataani macnaheedu waxay tahay waa laba janno oo mudhaamataani doogdoog ah oo aada u cagaaran cagaarkooda uu tiq yahay maxaa marka uu cagaarkooda uu sidaa u noqday min riyihimaa sida ay biyaha u cabeen wa shiddati khudratihimaa cagaarkooda darnaantiisa liana alkhudrata ida shtadad duribat ila sawaadi ayb yuqaalu marka waxaa leeyahay idhaama zarcu zarcigii waa soo madoobaaday idaa calaahu sawaadu hadduu madow kasoo kor noqdo riyan marka uu aada u cukanaado oo oon baxo ayb idhimaaman ayaa lagu keenaa marka idhimaaman fa huwa mudhaamun waayo markaas nacam mudhaamataani marka aad u cagaaran fa biayi aalaa'i rabbikum marka tan waxaa laga sifeeyey feeri mudhaamataani midabkooda bis unbaa la sheegay labadii janne horena maxaa la yidhi dawaata afnaanina layidhi waa janno marka laba janno oo laamo fara badan leh marka laantu waa ka manaafacaad badan tahay midabkan mujaradka la sheegaya fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan fiihimaa labadaa janlabada labadaa janno dhexdooda waxaa ahaaday caynaani laba ilood ayaa ahaatay labadaa ilood oo nadaakhataani yacni fawaarataani shubmaayo ayb yani oo shubmayo burqanayo ayb tii horena waxay ahayd fiihimaa caynaani tajriyaani tajriyaani marka kuwaas in la wado uma baahnayn iyagaa iska socday kuwaanina marka nadaakhataani kuwa marka burqanayo oo shubmayo waxaa ka muuqanaya marka in la riixayo iyagana ayb fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa te oo tukadibaani aada beeninaysaan jini insi haddaad tihiin fiihimaa labadaa janno dhexdooda waxaa ahaaday faakihatun baa ahaatay wax lagu faakihaysto iyo wa naklun geedtimireed iyo wa rummaanun iyo rummaan tii horena maxaa la yidhi fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan middaa marka waxaa la yidhi faakiha kasto xaggeeda laba nooc ayaa dhexdeeda ahaatay jannada faakiha kasta kuwaana fawaakidii waxaa la yidhi fiihimaa faakihatun iyo wa naklun iyo wa rummaanun baa la sheegay un marka min kulli faakihatinta waxay siinaysaa mubaalaqo iyo xeel dheeraan waa marka labadii hore inay labadan ka fadli badan yihiin waay marka rumaankuna waa geedkan macruufka ee la yaqaanay rumaanka ee marka mirtiisu yacni markaa saa loo kala jebiyo ay markaa yacni iyadoo mir kuuskuusan ay tahay ay markaa yacni iyadoo dabaqyo ah ay ku dhex jirto mirta ee yacni baalka weyn oo laga cunayo ay ku dhex jirto ayb fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan fiihinna janna jannooyinkaa dhexdooda waxaa ahaaday khayraatun ayaa ahaaday kuwa markaa yacni khayr leh wanaagsan xagga marka akhlaaqdii xisaanun wanaagsan xagga quruxda jismiga khayraatun marka waa jamcu khayratin oo la jamciyey waaye waa wasfi loo dhisay calaa wasni faclatin laga dhisay waaye min alkhayri baana laga wadaa waqiila waxaa leyihi mukhafafa waa la takfiifiyey takfiif baa gale asalku wuxuu ahaa khayiratun khayiratun bay ahayd marka khayiraatun bay noqotay marka khayraatun baa la yidhi takfiif ahaan ayb marka khayraatunta waxay ku dhacaysaa fil akhlaaqi xagga akhlaaqda iyo dad la dhaqanka xisaanuntana waxay ku dhacaysaa ay xisaanul wujuuhi wejiyadooda waa fiican yihiin oo aada bay u qurux badan yihin waa wanaagsan yihiin fiihinna jannaadka dhexdooda waxaa ahaaday ile qof walba laftooda asxaabulyamiinka mid walbaa labadan janno iska leh fiihina dhexdooda jannaadka waxaa ahaaday khayraatun baa ahaaday yacni kuwo wan wanaagsan haween wanaagsan xagga akhlaaqda ka wanaagsan xisaanun yacni wanaagsan oo xagga quruxda iyo wejiga fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan xuurun maqsuuraatun fi lqiyaami xuurun ayaa ah ka bedel fiihina khayraatun sowmahayn khayraatun ka bedel marka fiihinna jannaadka dhexdooda khayraatun ayaa ahaaday xuurun baa ahaadeen kuwa cadcad ayb maqsuuraatun la xabisay fi lkhiyaami teendhooyinka layskaga xabisay ay iska joogaan ayb maqsuuraatun ay maxbuusaatun maqsuuraatun calaa aswaajihinna laba wejba marka waa bannaan tahay in la yidhaaha xuurun kuwa cadcad ayaa jannaadkaa dhexdoo labadaa janno dhexdooda ah kuwa oo maqsuuraatun la celiyey calaa aswaajihina nimankooda unbaa lagu celiyey oo lagu xabisay cid kale ma doonayaan ayb falaa yabin falaa yabqiina bihim bedelan ee ka dooran maayaan marka bedelba kamaba rabaanba ayb sidaa marka haddaad tidhaahdeed xuurun ayaa ahaadeen maqsuuraatun calaa aswaajihina fi lqiyaami xaal ay ku sugan yihiin teendhooyin dhexdooda xaal ay yihiin sidaas marka in la yidhaahdo ayb waxaa kaloo bannaan in filqiyaamina maqsuuraatun lagu tacallujiyo oo la yidhaha kuwo iska joogo maxbuusaatun filqiyaami lagu celiyey oo aan bexbexayninba haweenkuna waxaa la yidhaahdaa tumdaxu waannisaau tumdaxu bidalika haweenku waa lagu ammaanaa inay guriga un iska joogaan ayb oo wuxuu leeyahay id mulaasamatuhunna fi lbuyuuti laasimidda ay guryaha laasimaan tadullu calaa siyaanatihinna dhowrsanaantooda ayay tusaysaa xasanulbasri waxa uu yidhi lasna bitawwaafaatin haween wareeg badan ma aha jannadii bay ku jiraan haddana jannadii dhexdeeda ma wareegayaan xataa nacam gurigooda meesha ay nimankooda ay la joogaan ayay iska joogaan ayb ay lasna bitawwaafaatin fi turuq haween wadooyinka iska taagan ma aha waa laysku ibtileeyey marka hadda haweenka wixii lagu ammaanayay ammaanta ahayba hadda waxay noqdeen wax iska caay ah dadkuna waxaad ogaataa markay fidnoobaan zamanku markuu zaman fidno uu noqdo fidnadaasi sinfi walba oo dadka ka mida waa ka qeyb qaadanayaan ogow waxaad arkaysa hadday dad waaweyn yihiin hadday dad dhalinyaro ay yihiin hadday dad wadaado ay yihiin xataa wadaadadii dadkay un ka mid yihiin waxaad arkaysaa marka wadaado hadda dagaal ugu jiro ceebeyn ugu jiro haween gurigeeda ha joogto waa ku sharfan tahay waa ku ammaanan tahay ma ogola markaasay geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuulayaan haweenkii in la bixiyo marka haddana ninkii qofkaasi marka de xaraka islaamiya u ka tirsan yahay wax xaraka islaamiya ka tirsan oo yacni islaamkii u nisbo sheeganaya oo diin baan soo celinayaa iyo muslimiintii khilaafadii ka dhuntay iyo sharafkii ay lahaa jireenee dhumay ayaan soo celinaa buu leeyahay sharafkii ma waxaa lagu soo celinayaa haweenkii in suuqa gala la yidhaahna oo dariiqyada iska wareega oo xishoodkii ka taga oo raggii la qayliya oo la murma oo la dooda waa mashaakil marka markay fitna timaado xataa kuwa wadaadada ah qaar baa fidnadu ay leefaysaa dhinacay fidnadu markaas ka jirtaba ayb marka waxaa la yidhaahdaa un waqtiyadaas ilaahay un marka allahuma inaa nacuudu bika min mudilaati lfitan waayo diintii waxyaabihii ay ammaantay baa hadda waxaa laga dhigayaa jajuub iyo cay iyo foolxumo iyo qaabdaraa laga dhigaa waxaana ka dhigaya qof iyada u nisbo sheeganayaa ka dhigaya marka wuxuu leeyahay sidaasay marka mufasiriintu halkan ay yidhaahdaan haweenku marka waa lagu ammaanaa maadaama ay ammaan u tahay baa kuwii jannada yaaba lagu ammaanay waa kuwaan marka xuurun maqsuuraatun fi lqiyaam marka qoladii hore maxaa lasoo yidhi waxaa la yidhi fiihina qaasiraatu darfi kuwa aragooda ayagaaba iska xabisayba oo nimankooda ku xabisay kuwaanna waxaa la yidhi waa la xabisay aragooda nimankoodaa lagu celiyey oo lagu xabisay oo nimankaa keliya maaha cid kale fiirin maayaan marka ismu mafcuula kuwaan laga cabiray waa la xabisay baa la yidhi kuwaasna ayagaaba isxabisayba marka kuwaasaa fadli badan ayb fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan lam yadmithunna kuwaasoo lam yadmithunna ounan taabanin qablahum iyaga hortood insun ounan taabanin walaa jaanun jinnina ounan taaban fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ahoo tukadibaani aada beeninaysaan muttaki'iina yatanacamuuna way nicmaysanayaan muttaki'iina xaal ay yihiin kuwii dangiigo oo xusulaysan calaa rafrafin ku xusulaysan go-go- sariireed korkiisa ku xusulaysan rafrafka waa jamac hadda mufradkiisuna waa rafrafatun alrafrafatu waxaa la yidhaha go-a sariirta lagu gogladaa la yidhaha qofku markuu firaashkiisa samaysto ee uu habaysto go-a uu kor iska saaro oo uu markaa sariirta lagu goglado ayaa rafrafatun la yiraahdaa marka mutaki'iina xaalayihiin kuwii dangiigo calaa rafrafin go- sariireed yaalo ayay korkeesa ku dangiigaan ay ku jiifaan ayb marka rafrafku kaas waa kuwaas oo khudrin cagaaran iyo wacabqariyin bustayaalo ama katiifado yacni korkooda ayay ku xusulaysan yihiin kaas oo xisaanin wanaagsan oo aada u wanaagsan ayb marka rafrafin waxay ku dhacday go-yaasha sariirta lagu goglado wacabqariyinna maxay ku dhacday waa firaash dhulka inta lagu goglado lagu fariisanayo marka da bustayaal un weeyaan macnuhu laakiin bustaha inagu waa waa huwanaa isaga laftiisa haddii dhulka lagu goglo oo lagu fariisto xoogaa marka naacim waayo waa jilicsan yahay oo marka yacnii meesha lagu fariisanayo aada bay u jeclaysanaysaa kuwaasoo marka aada u qurux badan waayo marka cabqarigu marka wuxuu noqon karaa marka kaarbadyadan ama yacni sida barkimaha u samaysan oo lagu fadhiisto fadhiyada laga dhigta wynaan kaasoo xisaanin wanaagsan fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee oo tukadibaani aada beeninaysaan tabaaraka waxaa barakoobay oo ixsaankiisu batay weynaaday ismu rabbika rabbigaa magaciisa ayaa weynaaday oo sareeyo rabbigii day diljalaali weynaanta u saaxiibka ahaa iyo walikraami maamuuska u saaxiibka ahaa ayb labadii janno marka iyo axwaashoodu sidaas ayay ayay noqdeen ee jannada horena culimadu labada janno ee horena waxay yidhaahdaan waxaa iska leh asxaabulmuqarabiinta kuwa ilaahay xaggiisa loo dhoweeyo ama saabiqiinta labada jannee dambana waxaa iska leh asxaabulyamiin suuradda soo socotana halkaasay kusii bilaabmaysaa marka qaala tacaala alla waxa uu suurat lwaaqica suurat lwaaqica waa suura suuratu makiyatun waa qur-aankii qabla alhijra soo degay waaye calaaqada aakhirka suuratu raxmaan iyo suuratu alwaaqica ka dhexaysana waa iska waadixo suuraddan suurat lwaaqica waxay ka sheekeynaysaa asxaabulyamiin iyo muqarabiin iyo ayay ka waramaysaa suuratu suuratu raxmaanna labadii janno dadkii kala gelayay waayaba asxaabulyamiinka iyo muqarabiinta marka qaala suurad aada u xeel dheerna way tahay iyada jannadana way ka sheekeynaysaa iyo xurulciinta waxaa kale aada uga hadlaysaa qudrada rabbi subxaanahu watacaala iyo sida awooddiisu ay tahay uuna u mudan yahay in isaga maahane wax kale aan la caabudin aakhirka suuraddana dadkii saddex nooc bay u qeybin doontaa mowdka iyo marka la dhimanayana suuraddu marka waa ka sheekeynaysaa macaanideeda marka meelahaas waa bismi illaahi araxmaani araxiim idaa haddii waqacad ay dhacdo alwaaqicatu tii dhacaysay haddii ay dhacdo waa qiyaamihiiya laysa uma sugnaanin liwaqcatihaa waqtiga ay dhacayso dhicitaankeeda waqtigiisa kaadibatun nafsun naf uma sugnaanin nafsadda oo kaadibatun beeninaysa uma sugnaanin kolka ay dhacayso naf beeninaysaa ma jirto markaas waayo xaqiiqdii bayba aragtay ma beenin karto khaafidatun hiya iyadu waaqicadu khaafidatun midii raaricinaysa waayo hoos u dhigayso aqwaaman qolo qolooyin ayay hoos u dhigaysaa raaficatun midii kor u dhigayso saro marinaysa waaye aqwaaman qolana way kor yeelaysaa idaa ka bedel idaada hore ka bedel idaa haddii rujad la lulo oo la gilgilo al-ardu dhulkii rajan gilgilid la gilgilo wa busad la burburiyo aljibaalu buurihiina la budeeyo oo la jejebiyo basan jejebin ama budayn la budeeyo fa kaanad ay ahaato habaa-an ay ahaato boor ama habaas boorka oo mumbathan yacnii firdhaday oo kala tegtegay wa kuntum aada ahaataan markaa idinkuna aswaajan aada ahaataan noocyaalo halaathatan oo saddex ah noocyaalo saddex ah aa ahaataan jawaabtii idaada marka waa tanaa markaa sidaa markay dhacdo oo dadku sidaa kala noqdaan fa asxaabu lmaymanati midigta dadkeeda asxaabteeda maa maxayba u asxaabulmaymanati midigta asxaabteedu ahaadeen kuwa kitaabkooda midigta laga siinayo wa asxaabu lmash-amati bidixda dadkeeda maa maxayba asxaabulmash-amati bidixda dadkeedu ay ahaadeen marka waxaa loogu celiyay loona ibhaaminayo waxay tahay istifhaamka halkan la geliyey maada waa istifhaam oo tacajubi ah waa la yaab kuwaasna la yaabay leeyihiin kuwana la yaab marka idaada macna shardi bay leedahay dabcan idaada marka waxay rabtaa marka meelay ku tacalluqdo waqacad bay ku tacalluqe ka dambayso macna shardi maadaama ay wadatana jawaabay u baahan tahay jawaabteeduna marka waa fa asxaabu lmaymanati maa asxaabu lmaymana laysa liwaqcatihaa kaadibun taana jumla muqxamo waay marka iyo khaafidatun raafican raaficatun labada jumlo jumlooyin waxaa weeyaan muqxama ah ama jumla muctarida waa mid kasta idaa rujad idaada dambena idaada horaa laga bedelayaa hal jawaabay marka yeelanayaan jawaabtuna waa halkaa fa asxaabu lmaymanati idaa goortii ama haddii waqacad ay dhacdo alwaaqicatu tii dhacaysay hadday dhacdo laysa uma sugnaanin liwaqcatihaa waqtiga ay dhacayso dhicitaankeeda waqtigiisa waqti waxaan u leenahay laamku waa laamtaani marka waa laamun darfiyatun waa laam oo darfiye ah ama haddaad doonto fii ku qadar ama waxaad ku qadartaa xiin ayb xiina taqacu waa goorta ay dhacayso uma sugnaanin kaadibatunna laba macnaa ku jirta in ismigeeda faacil laga laqbeeyo oo la yidhaha ay nafsun naf uma sugnaanin waqtigaa ay dhacayso nafta oo kaadibatun beeninaysaa maba jirtaba naf beeninaysaa ma jirto ama in la yidhaahdo laysa liwaqcatihaa kaadibatun ay takdiibun in laga macneeyo faacilatun oo masdar ah laysa ma ahanin liwaqcatihaa dhicitaankeeda waqtigiisa kaadibatun ay takdiibun beenin ma ahaanin wax beenin la yidhaah kolka ay dhacaysa saacaddu ma jirto oo maba la beenin karaba khaafidatun hiya iyadu khaafidatun tu hoos u dhigaysa waayo aqwaaman bay hoos u dhigaysaa dad mafcuulkii uqadar raaficatun mid saro marinaysaoo kor u qaadaysa weeyaan aqwaaman dad dad adduunyada wax ismooday ayay afka ciidda u daraysaa markii adduunyada la joogay dad waxweyn isla ahaa dad markii adduunyada la joogayna lagu jees jeesi jirayna halkaa markay tagaan korbaa ayay geynaysaa idaa haddii rujad la gilgilo oo la dhaqdhaqaajiyo al-ardu dhulkii rajan gilgilid la gilgilo wabusad la budeeyo aljibaalu buurihiina basan budayn ay futat aljibaalu fatan waa markii la budeeyo la jajabiyo la burburiyo aayadii suuratu namlina waa soo marno watara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaabi sunca allahi aladii atqana kula shay watakunu ljibaalu kalcihni lmanfuush iyadana suuratu lqaaricay noogu imaaneysaa in sha allah ayb fakaanad ay ahaato buurtii marka buurihii ay ahaadaan habaa-an boor ama habaas kaas oo munbathan kala firdhaday oo kala daatay oo faafay kala firdhaday wa kuntum oo aada ahaataan markaa ay wasirtum aada ahaataan aswaajan noocyaalo halaathatan saddex ah aada kala noqotaan markay intaa dhacaan fa asxaabulmaymanati haddaba kuwii midigta u saaxiibka ah oo kitaabkoodii midigta ka helay maa maxaybaa asxaabulmaymanati midigta asxaabteedu ay ahaadeen wa asxaabulmash-amati bidixda dadkeeda maa maxaybaa asxaabulmash-amati bidixda dad asxaabtoodu ama dadkeedu ay ahaadeen yaab badana waay marka waasaabiquuna qoladii saddexaad marka waa kuwaana wasaabiquuna kuwii dha iyo wasaabiquuna kuwii dhaqay oo hormaray assaabiquuna weeyaan waa kuwii hormaray yacnii kuwii hormaray waaba kuwii hormaray ayb macnahaas marka waxaa weeyaan macno aada mafhuum ah waa asaabiquuna ila alhijrati hum usaabiquuna fi laakhiratina waa la yidhaahdaa ayb macnahaasaana ugu fiican oo taqdiiraad fara badan iyo waa looga badbaadaya haddaad wasaabiquunana mubtado ka dhigato asaabiquunada dambena aada ku khabarto ulaa-ika kuwaada almuqarabuuna weeyaan kuwii la dhoweeyey oo ilaahay xaggiisa loo dhoweeyey agtiisa fii jannaatin xaal ay jannooyin ku sugan fii jannaati naciimi nicmadii jannado beeraheedii xaal ay ku sugan yihiin ayb hullatun hum iyagu hullatun koox waaye jamaaco fara badan weeyaan iyagu kooxdaas oo min alawaliina kuwii hore ka ka mid ah iyo wa qaliilun weeyaan kuwa yar kuwaa yar oo min alaakhiriina kuwa dambe ah ka mid ah marka alawaliina iyo alaakhiriinadan yaa loo jeedaa ibnu jariir isaga wuxuu doortay alawaliina waxaa laga wadaa ummadihii hore aadam kasoo bilow ilaa iyo rasuulka keen awaliin kuwaas waay aakhiriinna waxaa weeyaan ummadii nebi maxamed sal ll ly slam oo xadiidkiina waa to ah naxnu laakhiruuna naxnu alaakhiruuna asaabiquuna bayda anahum uutuu lkitaaba min qablina ayb marka haddii sidaa la yidhaaha maxaa ka dhalan karo waxaa ka dhalanayo saabiqiinta waxaa la yidhi jamaaco badan dadkii horey ku jiraan wax yarna ummadaanay ku jiraan isagoo lagama fahmi kara marka ummadihii hore iyo ummadaani in ummadihii hore ay fadli badan yihiin saasaa loo malayn karaa maadaama la yidhi jamaaco badan ummadihii horey uga jiraan wax yarna ummadaanay uga jiraan waa u waa u ekaan kartaa laakiin sidaa ma ahan sababtoo ah ambiyadii nebi aadam ka bilaaw ilaa nebi moxamed aaday u tiro badan yihiin rusushii la diray dadka iyo ummadihii ummadahaasna way naga badan yihiin tiro ahaan annaga marka maadaama rusushoodii naga badan tahay atbaacdoodii ummadihiina marka laysu geeyo inaga hal ummadaan nahay ay naga badan yihiin ayaa badnaanshada dhinacaasaa laga ictibaariyey ee macnuhu maahan marka in ummadihii hore iyo ummadeenna ummadeenna in laga khayr badan yahay maaha bal qur-aanku wuxuu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas marka markii ummad loo fiiriyo ummadeenna ugu khayr badan ummadaha laakiin tirada ayaa hadda marka waxaa yani ay ku dhacaysaa midaan marka qaarna waxay leeyihiin maya ee awaliintana waa ummadan aakhiriintana ummadda unbaa loo jeedaa macnuhuna wuxuu yahay saabiqiinta ummaddan awalkeeda ayay ku badnaayeen ummaddan aakhirkeedana waa ku yaryihiin waayo saabiqiinta waxaa laga hadlayana waa ummatu moxamed sala allahu calayhi wasalam sidaana waa loo macneeyey haddii sidaa loo macneeya ka waran xadiidkii ahaa ummatii kalmatar ummadeydu waa roob oo kale laa yudraa awaluhu khayrun am aakhiruhu lama oga awalkiisa inuu khayr badan yahay iyo aakhirkiisa roobka xadiidka marka iyo aayadda marka haddii labada macno laga macnihii dambe laga macnaysay isu qabsanayaan ee waxay isu qabsanayaan xadiidkan oo nebigu uu leeyahay ummadeyda waa roob oo kale lama oga kiisa hore iyo kan dambe ka khayrka badan lama oga oo roobkaa ku shabahay macnaha waxaa laga wada xagga nafciga ka hadlaa nebiga ee kala fadli badnaanta maya ummadihii hore yani asxaabtii iyo taabiciintii anaga waa naga fiican yihiin waana naga fadli badan yihiin ee macnuhu waxay tahay waa xagga anfaca roobku dhibicda koowaad iyo dhibicda dambeba nafci bay leedahay soo maha sida awalkiisa loogu baahan yahay aakhirka roobkana loo baahan yahay macnuhu marka waxay tahay ummatu moxamed sidii loogu baahnaa dadkii hore meeshay kasoo baxeen iyo dadaalkoodii iyo wixii looga baahnaa kuwa dambana waa looga baahan yahay marka aakhirna anfacay ka leedahay ummatu moxamed awalkana anfacay ka leedahay buu xadiidkaas sheega laakiin asxaabtaa laga khayr badan yahay marnaba sidaas ma aha ayb hum iyagu saabiqiinta hullatun weeyaan jamaaco waayo jamaacada oo min alawaliina kuwii hore yacni ka mid ah iyo wa qaliilun kuwa yar waaye oo min alaakhiriina kuwa dambe ka mid ah ayb calaa sururin hum iyagu calaa sururin bay ahaanayaan saabiqiinta sariiro korkooda sariiraha oo mawduunatin dahab lagu dhejiyey la farshaxameeyey mawduunatin alwadaan alwadaanatu ama alwadiin waxaa weeyaan shayga aad loo qurxiyey oo quruxdiisa aada loogu dadaalay marka sariiruhu dahab ayay lugahooda iyo u ka samaysan yahay dahab ayaa lagu dhajiyey oo lagu dharoobay hum iyagu calaa suruurin sariiro korkood ayay ahaanayaan sariiraha oo mawduunatin la farshaxameeyey oo aada loo xardhay oo markaa yacni dahab iyo lagu dhajiyey mutakiyiina xaal ay yihiin way nimcaysanayaan mutakiyiina xaal ay kuwa dangiiga ay yihiin calayhaa sariiraha korkooda ay ku dangiigaan mutaqaabiliina xaal ay yihiin kuwa iska soo horjeedo sheekaysanayo yatuufu waxaa wareegaya calayhim iyaga korkooda wildaanun wiilal ayaa wareegayo kuwa oo mukhalladuuna la waariyey oo aan dhimanaynin duqoobaynin aan isbedelaynin ayaa markaa yacni dul wareegayo oo khidmadooda iyo iyaga ushaqayntooda u dul wareegayo biakwaabin bay kula dul wareegayaan koobab iyo wa abaariiqa ibriiqyaal yacni jalmado iyo wa ka-sin koob yacni koob khamreed ayay kula dul wareegayaan kaas oo min maciinin min sharaabin sharaab xaggii ka ahaaday sharaabka oo maciinin aada u macaan aada saafi u ah yacni il khamreed oo soo baxayso yay markaa yacni ka ayay koobabkaa khamriga uga cabayaan laa yusaddacuuna lama madax wareerinayo canhaa khamrada xaggeeda laguma madax wareerinayo walaa yunsifuuna kuwa markaa yacni gororayana ma aha oo caqliga ka gororaya ma aha khamradan adduunyada caqliga waa gororisaa waa waa baabi-inaysaa sidaas ma aha waa suuratu saafaadna waa kusoo marnay walaa yunsifuuna waxaa kaloo laga macneeyaa haddii zaayida la hoos dhigo fa macnaahu laa yanfadu sharaabuhu sharaabkooda ma dhammaanayo walaa yunsifuuna ma dhammaynayaan sharaabkii sidaana waa lagu macnay wafaakihatin ayb yani faakiha ayay kula dul wareegaan mimaa faakihada oo mimaa kii xaggii ka ahaana ka ahaatay yatakhayaruuna ay dooranayaan fawaakihi yani wax lagu faakihaysto ayay kula dul wareegayaan oo mimaa ah kii yatakhayaruuna ay xulanayaan ay dooranayaan walaxmi tayrin shimbir hilibkii ayay kula dul wareegayaan oo ay markaa u keenayaan mimaana ah kii yashtahuuna ay ishtihaynayaan oo nafsadoodu jeclaysanayso ayb wa xuurun walahum waxaa u sugnaaday oy leeyihiin xuurun kuwa cadcad ciinun oo indho waaweyn ka amhaali lulu-i luulka xaal ay la too yihiin almaknuuni luulkii day almaknuuni la dhowray ee gacmaha iyo laga ilaaliyey sida uu safaaga xaggiisa ayb jazaan juuzuu dalika kaa ayaa la abaalmariyey jazaan abaalmarin ayaa lagu abaalmariyey bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yacmaluuna inay sameynayaan yani camalkii ay la imaanayeen inay ahaayeen kuwa camal falaya dartii ayaa loo abaalmariyey laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ku maqli maayaan laqwan hadal meel ka dhac leh walaa ta'hiiman iyo dambaajin wax dambaajiyana ku maqli maayaan ilaa qiilan laakin yasmacuuna waxay maqlayaan qiilan oraah bay maqlayaan salaaman bay maqlayaan ka bedel salaaman ayay maqlayaan salaaman nabadgelya nabadgelyay maqlayaan ayb marka qiilantaa laga bedelayaa ee yasmacuuna qiilan salaaman salaaman salaaman salaamantana waxay tahay yuxayii bacduhum bacdan bisalaam qaarkood qaarka kale salaan ayuu ku salaamayaa malaa'igta waa salaamaysaa salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar suuratu racdi baan kusoo marnay intaa kabacdi intaa waxaa iska leh saabiqiin kadib marka waxaa la gelayaa asxaabulyamiin waxa ay leeyihiin dabadeedna asxaabu shimaal baa loo dhaadhacayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih